nabad dhegaystayaal guud ahaantiinba ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaan idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah guud ahaan barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku eegi doonnaa sababaha keenay inay daba dheeraadaan dagaallada dowladdu ay kula jirta al-shabaab ee ka soconaya maamullada galmudug iyo hirshabeelle waxa igala qaybgelaya xildhibaan maxamed cabdulqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ee laga soo doorto maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikow iyo sidoo kale wasiiru dowlihii hore ee amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya muddo dheerna ku soo jiray baarlamanka golaha shacabka doctor cabdi cali xasan wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikow xildhibaan maxamed cabdiqaadir iyo siyaasi doctor cabdi cali xasan dhammaantiin soo dhowaada waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inaan ku bilaabo wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikow abshir waxaad tafaasiil ka bixisaa dagaalkan ka dhanka al-shabaab ee galmudug ka socda xaggee hadda wax marayaan bal tafaasiilna sii waa mahadsantaha cabdicasiis v o a waa salaamaya iyo martida ku jirta qadka ku jirta waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaam dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ah ee dalka soomaaliya runtii wakti dheer haystay qaybo ka mid a wuxuu si xoogan waayihii dambe uga socday stateka galmudug intii dagaalkaasi lagu jiray waxaa suurto gashay in degmooyin waaweyn oo macno leh lagala wareego kooxaha khawaarijta ah oo runtii ay aada u dareemeen colaysyadaha kasoo wajahay deegaanadaas maser xasan sheekh wuxuu waayadii ugu dambeeyey saldhigiisu ahaa dhuusamareer halkaas uu ka hagaya dagaalka galmudug waxaa laga gaaray guulo fara badan oo aan dhihi karno maanta saldhig waxay u tahay farxad iyo horumar ka jira deegaano badan oo ka tirsan galmudug deegaanadaasi waxay isugu jiraan mudug iyo galgaduud ciidamaduna si isdaba jooga ayay guulo u gaarayaan waxaana dhihi karnaa gulufkii loogu talagalay in nimankaas looga sifeeyo deegaanada galmudug wuxuu ku dhow yahay gebagabo waxa harsan meelo kooban bara kooban waxaana isleeyahay haddii sidaan ay kusii socoto maalmo dhow waa laga guulgaarayaa shacabka reer galmudugna sidaas oo kale waxay gacan buuxda siiyeen dowladda federaalka iyo stateka ciidamadooda haddana waxay ku jiraan furimaha waxaan dhigi karnaa marka dad iskaash dad iyo dowlad iskaashaday ayaa guulahaas gaaray ilaahina waxaan ka rajaynaynaa inay deegaanada kale ee soomaaliyeed ay ku harsan yihiin ay kasoo gabagoogaan maalmaha nagu soo aadan insha allah aad baad u mahadsan tahay abshir cabdi shiikow waxaan rabaa cabdi cali wasiiru dowlihii hore ee soomaaliya ee dhinaca amniga inaan dhankiisa u bayro xildhibaan si cabdi cali sidaad la socoto waqti dheer ayay dagaaladan qaateen ka soconaya hirshabeelle iyo galmudug maxay tahay sababtaad isdhigi karto dowladda soomaaliya labadaasi gobol inay gacanta ku dhigto wakti dheer ayay ku qaadatay
cabdicasiis waa idin salaamaya adiga iyo xildhibaan maxaa cabduqaadir iyo wasiir abshir iyo dhammaan shacabkana dhegaysanaya warbixinta wasiirku aaday u wanaagsan tahay su-aashaada maxay tahay sababta ay dagaalku u daba dheeraaday dabcan dhowr waxay isugu jirtaa dagaalka mar walba dee horta waxaa hogaamiye waa aragtida siyaasadeed iyo istraatiijiyada dagaalka oo kasoo bilaabanta madaxweynaha iyo qeybta fulinta oo kasoo bilaabanta ra-isul wasaaraha wasiiradiisa iyo taliyaasha ciidanka iyo qeybta taartiga oo afshir iyo eriyada hadda uu joogo ilaa tuulooyinka iyo meelaha dagaalku ka socdo isku xirnaantooda yaa waxaa moodaa weli inuu dabacsanaani ka jirto madaxweynuhu berigii uu meesha fadhiistay wuxuu soo jaray xarigii dheeraa ee u dhexeeyey diyaadee dagaalka ee xamar iyo madaxtooyada iyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo xafiiska wasiirka gaashaandhigii iyo amniga joogay iyo furmihii dagaalka ayuu isu soo dhaweeyey markuu samareeb yimid dabcan hadda madaxweynuhu dee isagu shaqadan mar walba halkaa uma fadhin karin waayo shaqooyinka ka tirada badan ee dalka u yaalla laakiin dhiirigelinay u ahayd saraakiisha iska leh dagaalkan inay wadaan de arrimahaasna dee wasiirkaa jooga deegaanka oo sababta runta a garan kara laakiin aniga waxaa isleeyahay haddii arrimaha istraatiijiga oo ku xiran madaxda sare ee dalka laga suga mar walba dagaalka waa jiitamaya waayo ayaga shaqadoodu ma ahan dagaalka fulintiisa inay joogaan ayaga shaqadoodu waa inay dhaqaale iyo siyaasadii lagu difaaci lahaa garab loogu heli lahaa inay diyaariyaan inta kale waxaa laga rabaa saraakiisha ciidamada ee jooga furunta saraakiisha ciidamada ee jooga hurumada gaasaska iyo qayba qaybaha meelaha dagaalku uu ka socdo ilaa hogaanka xarunta gaashaandhiga oo taliyaha iyo taliyaguryeenada iyo wasiirkuba ay ay ay ay ay joogaan marka ani waxaa is leeyahay habca wuxuu ka jiraa deegaanada meelaha qaarkood mararka qaarkood khilaafaadka ka dhalanaya soomaaliya xoogaa waxaa cilad ka haysataa abaalmarinta qofkii guurkeena hadda dagaalkan iiraan markuu ka bilowday degdegu ku bilowday degdega guulo lagu gaaray aniga waxaana guulahaas intooda badan siinayaa hadda qofka hogaaminaya hogaamiye cali jayten guushaas boqol kiiba konton isagaa lahaa wax kalena ma ahanin nimanka dagaalamaya iyo furunta iyo waa inay haystaan hogaamiye dhiirigelinaya oo oo horay u wada galmudug waxay la-dahay hogaamiye saas oo kale ah ama ha ka yimaado wasaaradda gaashaandhigii iyo taliska ciidanka weli ma aragno hogaamiyahaas ku caanbaxay hadda galmudug dagaalka intuu ka socday ciidanka oo dhan ay ku xidhan yihiin oo maalinba furun istaagaya waa tahay cabdi cali cabdi cali waan waan ku fahamnay waan kuu soo noqon doonaa anoo oo eeddaad u jeedaysa maamulada qaar gaar ahaan galmudug oo kale wasiir abshir siin doona xildhibaan maxamed cabdiqaadir waan kusoo dhaweynayaa markaada kolleyna khibrad waad u leedahay ciidamada markii horena militariga ayaad ka timid markii aad fiiriso dagaalkan socda ma la dhihi karaa labadan gobol wakti dheer ayuu ku qaatay waxay ahayd mar hore in lasoo gabagabeeyo cabdicasiis waa mahadsan tahay adigii bahda v o a martida kaloo meesha ku jirta wasiir hore iyo xildhibaankii waa dhammaan waan salaamayaa markaan su-aashaad u guda galo waxaan aaminsanahay anigu wakti dagaalku wakti uu qaatay waa sax hase haddana guulaha la gaaray iyo dhulka la xoreeyey natiijada laga haysto marka loo fiiriyo ma arka aniga in uu jiro gaab ama inuu jiro dib u dhac maanta dagaalku wuxuu ka socdaa waa caad iyo jeexjeexa iyuu ka socdaa wuxuu dagaalka ka bilowdana waxay ahayd muqdisho afkeeda muddada dagaalkaas uu socday oo ahay muddo sanadka sanad ku dhudhow ama sanad iyo wax la socdaana guushaas in la gaaro waxay iyada naftigeeda ayaa in laisku hambaleeya u baahan marka labaad waxaan rabnaa cadowgaan la dagaalamayno waa nooce cadowgaan la dagaalamayno waa cadow argixisaa waa cadow aanan meel lagu hagaagiy goob loogu hagaago uusan jirin waa cadow dadka shacbiga dhexdooda ku dhuumanayo sidaas daraaddeed marka dowladda waxay samaynaysaa deegaan walba la xureeya ayaa u baahan in laga xidado siibo shabaabka waxay u baahan tahay aragti goone deegaanada waxay u baahan yahay naftooda in systemka dowladnimada laga sii hirgeliyo anigu ka shaksi ahaan marka uma arko in waktigaas uu maaragtay dagaal mar haddiiba go-aansatay inaad dagaal gashid ama uu ama wuu gagaboobi karaa laakiin dagaalka argixisada ma ahan dagaal yar waxaad ogtahay bariga dhexa markii laisku daya argixisada lagala dagaalamo ilaa maantadan ay mushkilada ay taaganta dhammaan meelihii lagula dagaala argixisada ilaa hadda way taaganta qaarkood waxay qaadan hayaan shan sano qaarkood lix sano qaarkood saddex sano ay sii marhaysaa hase haatee anaka guulaha aan natiijada aan haysano anigu maarka hadda maaragtay ina qeyb ay leedahay waktiga uu qaadan doono dagaalka waxaa aaminsanaya marna waxaa dhacayay wax oo maaragtay sida roobab oo kale mar waxaa dhacaya maaragtay marba qorshaha dowladda ee wadatay ayay u arkaysa fursadda iyo maaragtay qaabka dagaalka loo gal lahay oo qorsho dowlada u dhacay may uu dib ugu dhacay maanay qaab hadda dowladda aan aaminsanahay cadow hor jooga ay cabsi ama maaragtay cudud loo bagbacdhigi waayo ayay dowladda dagaal u qaadi waysa ma aaminsan
xildhibaane markii aad arrintaasi aan sii daba socdo oo dagaalada la xiriira iyo waktiga la fiiriyo waxti ka yaraa la filayay soo maaha inta uu hadda qaatay in deegaanadaasi laga gabagabeeyo midda kale waxaa tiri shabaab dadkay ku dhex dhuumanayaan shabaabkan dagaalamaya deegaanay haystaan ciidan xoogganay haystaan deegaanay ka dagaalamayaan saraakiil dhallinyaraha weli dhimanaysa taasoo hadalkaada su-aal lagama gelin karo walaal waa mahadsan tahay saraakiil way shahiidayaan intuu dagaalka socdo ra badan oo aan jecelnahay iyo maal fara badan oo aan jecelnahay waa ku weyn doonaa qur-aankiisa uu ku sheegayba waxa laisku imtixaami doonaa waa dhimasho waxa laisku imtixaami doonaa waa in wax la waayo taas dagaala loo aaday waana wadadii saxda oo lagu bixi laha wadada ugu wanaagsan oo lagu bixi lahaa waa tan ah dhulay haystaan shabaab caawa waxaan aaminsanaha haddii ciidanka uu dhaqaaqo oo jihada uu cadowga jiro lagu dhaqaaqo ina uusan jirin cadow u babacdhigi karo sidaas daraadeed marka su-aal kalea soo boodaysa maxay ciidanka marka dhulka u qabsalahay maxaa ceelbur loo qabalaya maxaa dhulkaasoo idin loo qabo qabashada dhulkaas waxaa ka horeysa saraajiid dagaal oo ama saraajiid deegaan adhow inuusan meeshaas ku laaban karnaa caawa ciidan hadda waa xasuustaa isla howlgul socday inuu ciidanka dhaqaaqay markuu dhaqaaqayna uu ceelbuur tagay saddex habeen ugu soo weyda laga soo laabtay daad waxay caddeynaysaa marka in awood shabaab oo ciidanka hor istaagi karta aysan jirin hase haatee laakiin dowladda qorshaheedaan u dhaafeena ani iima muuqato wakti qaadan waan jecelnahay in waxaan inaga soo gegoodo waan jecelnahay soomaalida cadowgaas uu ku habsaday in laga dulqaado waktiga ugu fudud ta haatee mar walba sida u khasaarada yar dowladda iyo shacbigaba ayay dowladda ku dhaqaaqaysaa waa gartay wasiir abshir cabdi shiikow wasiirka warfaafinta galmudug ayaan rabaa markaan dhankiisa inaan u bayro siyaasiga cabdi cali xasan waxa uu yidhi habacsanaan dhinaca farsamada ayaa jirta oo mararka qaar ka imaan karta maamulada aad adinku ka mid tihiin galmudug arrintaa ma qabtaan waa mahadsan tahay waana u mahad celinayaa xildhibaanka iyo walaalka kale oo meesha ku jira run ahaantii waxaan rabaa anigoo su-aashaa ka jawaabaya u imaanaya inaan waxyar dib ugu laabto markii dagaalkan markii dagaalka dalku dagaalka galay oo madaxweynaha qaranka iyo golaha wadatashiga qaranku ay isugu yimaadeen shirka la dagaal u go-aaminayo dagaalka arrintaasna waxaa runtii si buuxda usoo dhaweeyey fikirkeedana qayb ka ahaa madaxweynaha dowladda galmudug madaxweyne wasiiradiisa iyo anadii kasoo jeeday stateka iyo dhammaan saraakiishii waxaysan dhib u dhoween ama fariisteen dhuusamareeb taas marka waxay caddaynaysaa in galmudug ay tahay hoggaanka dagaalka lafteeda sababtoo ah meesha marka la xulanayo meel dagaal laga hogaaminayo waa inay ka jirtaa fursaddii arrintaasi suurto gelin lahayd midda labaad sidaad og tahay welii wasiirada dowladda galmudug waxaa loo fasaxay inay ka qayb qaataan dhammaan dagaalada ka socda dhinacyada kala duwan ee galmudug waxay ku jiraan furimaha dagaalka xildhibaanadii baa sidaas oo kale ku jira waxaa ku dhimanaya furimaha xildhibaanadii iyo wasiiradii oo si aad ogtihiin dhaawac iyo dhimashaba kasoo gaareen madaxweynaha galmudug wuxuu in muddaa ku jiray furimaha hore ee dagaalka wuxuu wax ka galay degmada weyn ee xara dheere oo isagu uu hogaaminaya ciidamadii halkaa tegay wuxuu tegayay dhammaan furimaha kala duwan taas marka waxay caddaynaysaa hadalka walaalkay xildhibaankan oo ixtiraamaya in dowladda galmudug ay hormuud u tahay dagaalada socda ilaa iyo haddana aysan jirin dhaliil xaggeeda loo jeedi karo sidoo kale waxaa taa barbar socday in guddiyo kala duwan laga saaray galmudug oo loogu talagalay in deegaanada la qabsado la gaarsiiyo dhammaan baahiyadii kala duwnayd hadday ahaan lahayd caafimaad waxbarasho biyo iyo maaragtay qabiil kala duwnaa ee nolosha arrintaasoo runtii aan maanta dhigi karno si baaxad leh ayay wir gashay aniga kula hadlaya oo hogaamiye wasaaradda warfaafinta labi labayo labaatan magaalo oo galmudug ka tirsan gaar ahaan meelaha laga xoreeyo dhowaan al-shabaab ayaan waxaan ka samaynay wacyigelin toosa oo dadkaan kula hadlayno oo aan afkaartooda dhegaysanayno oo annagu waxaan wadna geynayno oo aan hadafkeenna weyn u yahay iskaashiga shacabka iyo ciidamada marka waxaan dhihi karnaa galmudug guud ahaanteeda hadday xildhibaan xukuumad ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd baarlamaanba waa lagu ilinayaa dagaalka mana jiro dhaliil la taaban karo oo maanta jirta oo aan dhihi karno galmudug gaabiskaas ayaa ka jira meelaha qaar laakiin absharow absharow meelaha qaar soo lama dhihi karo abaabulkii laga rabay galmudug inay samaysay maanay samayn taana waxa ay keentay in magaalooyin waaweyn oo galmudug ku yaal inta la qabsada dib looga baxo meelaha qaarna saraakiil dhallinyaro ay ku dhintaan dagaalada oo abaabulkooda uu yaraa arrintaasoo eedaad qaadanaysaan maaha
cabdicasiisa waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo horta dagaalka lagula jiro argagixisadu waa dagaal caalami ah waa dagaal dowladda soomaaliya ay go-aankeeda qaadatay isla markaana ay dowladda federaalka hoggaamayso isteedyada waxaa laga rabaa waxa weeyaan inay dowladda federaalka ku garab istaagaan dagaalka ay kula jirto waa hawl qaran madaxweynaha qarankuna waa sababta uu dhuusa meerag u tegey marka haddii gaabi jiro iyo hadduusan jirinba waxaan dhihi karnaa galmudug waxay ka kaalinteedii way qaadatay waana ku jirtaa dowladda federaalka oo madaxweyneha uga horeeyana maqsuud bay ka yihiin kaalinta galmudug ee cad marka arrintaas waxaan leeyahay waxay u baahan tahay xoogaalnimo dheer iyo maaragtay in deegaanada galmudug si dhiibli ah loo eego cabdicasiisow anigoo hadalkayga kusii jira siaad og tahay degmooyinka waaweyn ee ceeldheer iyo xara dheere ee runtii waad og tahay waktiyaal isu dhow ayaa la xoreeyey waxaa la xoreeyey deegaano badan oo ay ka mid tahay amaara oo ay ka mid tahay caad oo ay ka mid tahay meesha la yidhaahdo macaad weyne oo ay ka mid tahay magaalooyin badan oo adiga mudug iyo galgaduuda marka haddii galmudug ay maaragta arrintaas ka cagajiidayso suurtagal ma noqoteen in deegaanada la xoreeyo madaxduna kuma dhibatee furumaha ee dagaalka marka halkaa ugu soo gabadle waa mahadsantiin
cabdicali xasanaan rabaa markaan dhankiisanan u beyro cabdicali ow siyaasadana muddaad ka shaqaynaysay oo weliba amniga wasiiru dowlaad ka soo noqota soomaaliya marka la eego hanaanka isku xirnaanka ee maamul goboleedyadan dagaalada uu ka socday iyo dowladda federaalka ah maxay kula tahay inuu gaabis ka jiro oo loo baahan yahay in la soxo
waa mahadsanta cabdicaliis siduu u sheegay waakay ad hadalkiisa haddaan ku noqdo haba cabsanaan inay ka jirto hadalkiisayba ka mid tahay waa runtiis dagaalkan waxaa iclaamisay dowladda federaalka madaxweynihii ugu sarreeyey yaa yimid xarunta goboleedka oo bulsamareeb laakiin haddana sa haddaayo sheegay jaranjaro isku xiran wey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka ilaa heer degmo heer tuulo waa jaranjaro isku xiran dagaalka marka la galaayana hay-ado kala duwanaa dagaalka qaybka wasaaradda warfaafinta caafimaadka maaliyadda arrimaha bulshada waxaasoo dhan waa inay meesha joogaan markii degmo la xoreeyo markiiba degmada in loo sameeyo tashiilaadkii u baahnayd caafimaad waxbarasho maxaa la yidhaahdaa maamulkii deegaanka lagu ogaado ciidamadii booliska ciidamadii cashuuraha iyo dowladda hoose intiiba inay u diyaarsan yihiin sababta keenaysa haddana ta kale inta degmooyinka waaweyn haradheere ceeldheer ceelbuur ay ay aysan xor ahayn wax badanaa u dhima magaalo weyn oo la qabta ceelbuur in laga soo laabto waxay muujinaysaa habacsanaan inay jirto waayo markaa magaalo weyn aad qabato tuulooyinka lama joogi karo marka habacsanaan ayadaa kugu filan ceelbuur ma ahan markii koowaad labaad ma ahan laba kun iyo labaiyo tobankii markaa wasiiru dowlaha ka ahaa yaa ceelbuur xorey inta sanoo ka dambayso haddana inta laga soo laabtay haddana madaxweyne xasan sheekh marka uu safadhigtagaa la xorey waa garan karaysaa habacsanaan waa jirtaa ama ha ahaato isbeddel dowladeed oo yimaada oo dowladdii hore oo qabatay dowladda ka dambaysa aysan muhiimad u arkin ha noqoto habacsanaan ka timid isku xirnaanta hadda sheegaayay tan istraatiijiyadeed iyo tan fulineed iyo tan maxaa la yidhaahdaa heer fulineed intaba inay inay inay inay maxaa la yidhaahdaa inaysan isku xirnayn waa muuqataa wasaaradihii iyo hay-adihii loogu talagalay inaysan ka wada hhowlgelaynin waa muuqataa waayo haddii mar intaa ay yimaadaan macquul ma aha magaalada qabtay in laga soo baro tan kale iswaafajinta ciidamada macluuslayda iyo ciidamada maanta dowladda federaalka ciidamo aada u tiro tiro badan ay leedahay ciidamadii eritre lagu soo tababaray oo dhan ciidamadii eritre lagu soo tababaray oo dhan maalin baqaybaa soo noqonaysay madaxweyne xasan intuu hadda joogay ciidamadii eritrelinkii lasoo tababaraa dalka kusoo noqday madaxweynihii ka horreeyay kuwiisiyaa la keenay ciidan la-aan ma jirto furinta keliya hadda lagala dagaalamaayo xoogga ay socotayna waa galmudug galmudugna weli mawxor ma wada ah marka habacsanaan waa jirtaa lama inkiri karo yaa iskale marka habacsanaantaas habacsanaantaasi ma maamul goboleedyada iskale mise dowladda dhexe shaqo fiicanna waa la qabtay oo waa la bilaabay oo madaxweyneyaa tegey suu sheegaya wasiirka xildhibaane iyo wasiiro federaal iyo degmadu waa tageen laakiin weli isku xirnaantii ma jirto hay-adihii loogu talagalayna kama muuqdaan meesha isku xirnaantaasi marka habacsanaanta ka jirto yaa iska leh ma maamul goboleedyada iska leh mise dowladda federaalka ah haddii aad meel ku salayso
boqolkiiba konton waxaa iskale dowlad goboleedka haddii aysan cabasho ka keenin tashiilaadkii iyo farsamadii iyo dhaqaalihii iyo ciidankii ay dowladda federaalka uga baahnayd iima imaanin haddaysan lahayn wasiirka suu hadda sheegaayana dowladda federaalka wax uu ka tirsanaya ma lahan abacsanaanta ayagaa iskale boqolkiiba konton ayagaa iskale waayo dowladda federaalku waxa ay kala maqan tahay waa siyaasad waa istaraatiijiyad dhaqaale iyo siyaasadeed iyo maxaa la yidhaahdaa taageero cabdicali aadaad u mahadsan tahay waxaan rabaa markaan xildhibaan maxamed cabdulqaadir inaan dhankiisa aado xildhibaane marka laga yimaado galmudug oo hadda dagaalada xoogooda ay ka socdaan waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii dagaalka ku hogaaminaya gobolka hiiraan maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaaqyadiina waa ay yaraayeen ma hilmaanteen dagaalkii mase isbedela halkaasi ka dhacay maxay tahay sababta deegaanada dhiman aad u aadi laadihiin cabdicasiis waa mahadsantee dagaalkan ku jirno mid la iloobi karo cadowga albaabaha taagan oo sida shimbir beer laga ilaalinayo kale in dadka loogu ilaaliyo u baahan dagaalka gobolka hiiraan gaar ahaan qaybta oo anaga aan hadda dagaalka ka wadnay qorshihii laga lahay ama hadafkii koowaad wejigiisa koowaad wuu dhamaystirnay waxa keliya oo hadda aan sugayna waxay tahay in qorshihii labaad oo madaxweyneha jamhuuriyadda iyo taliisyada shaqadaas ku leh aan ka sugayno maaragtay inay jiheeyaan maadaama iyakay wakiil noogu yihiin in haddii galbeedka hiiraan la aadayo iyo haddii jihooyinka kale la aadayaba waxaan nahay marka kuwa sugaya qorshooyinka ay dowladda usoo bandhigi doonto si aan dadka mar kale aan kusii hogaamin waayo anag mana nihi ma nihiin taliyaal ciidan mana nihiin saraakiil hadda ciid dagaalka safkar ugu jiro keliya waxaa nahay dadkaas deegaanka oo kacdoonka sameeyey dadka matalaya ayaa nahay marka dadkaasaan horkacnaa dadkaasaan abaabulnaa waxaana ku jihaynaa cadowga inay iska dhiciyaan marka dagaal ilow ma jirin dagaal laga soo laabtayna ma jirin daad waa in qorshihii koowaad uu fulay oo deegaanada maanta xor ay yihiin aan anaga ka oo guud ahaan dhulka aan hadda reerka aniga aan ku matalo baarlamaanka ah oo maanta caawa meel uusan cadow ka haystay aysan jirin baleen oo keliya waxa waaya maadaama hadda dhulkii la xoreeyey deegaanadii anaga aan mas-uul mas-uuliyadda haas oo hoosan naga saarnay waxaa keliya hadda aan sugaynaa waxay tahay marka in deegaanada kale loo gudbo nabadna noqon maayo xoroobay hadduu deegaanada soomaaliya idil aanan xor noqon abshir soo dhowow mar kale adiga waxaad arkaysaa dooda in la leeyahay galmudug weli sidii la rabay dagaalka uma wado istaraatiijiyadii dowladda federaalka ee soomaaliyana waad haysataana waa idin gacan siinaysaa maxaa idin hortaagan haddii aad ka jawaabto eedda doctor cabdi cali xasan wasiir dowlihii hore amnigu idiin jeedinayo
waa mahadsan tahay waxaan rabaa xildhibaanka aniga umaad celinaya inuu si fiican noogu qeexo maxay tahay gaabiska galmudug laga filayo waxa laga filaayey oo ay ka gaabiyeen wuxuu kala jeedaa ciidan ahaan wuxuu kala jeedaa sabab ahaan iyo in ciidamada la taageero aniga meeshaas waxa weeye in faahfaahin laga geliyaan aada u jeclaan lahaa laakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo dalkan wuxuu ku jiraa dagaal dagaalna wuxuu kala jiraa kooxo argagixiso ah oo in ka badan shan iyo toban sano fidinayay afkaar fidinaya awood fidinayay in maaragta runtii dalka uu galo xaalad maaragta aan runtii ku habboonayn dowladda federaalkana wakti dhow ayay si xoog badan u gashay dagaalka lagula jiro shabaab in marka laba bilood iyo saddex bilood guula lagu gaaraa dabcan waa waa suurtagal laakiin in dhammaan dalka laga saaro laga sifeeyo fakarkooda ma dhawa waxaan rajaynayaa marka marka la eego sida hadda wax ku socdaan oo runtii anigu si anigu si hoose aan uga warhayo in maalin walba laga qabsanayo deegaano hor leh oo hadda ay ku sii saqayaan dhinaca iyo dumaaye jowle ilaa galhareeri oo aan ogahay inay ka soo dhammaanayaan gobolka gudub oo aan ogahay ciidamada duruufaha ay ku shaqeeyaan iyo sida ay u dadaalayaan inay runtii farqi u dhexeeyo waxaan dhigi karaa ma mudna in la yidhaahdo runtii way ka gaabiyeen si aad og tahay dagaalkaani wuxuu u qaybsadaa laba weji oo ah wejiga ugu horreeyey waxaa la gaaray guulo badan oo runtii hirshabeelle iyo galmudugba laga soo hoyo guulo waaweyn oo cadcad oo maanta la arki karo qof kasta ee danaynaysaana ay maaragtay booqan karto wejigii labaad gelitaankiisii ayaa waxaa dhacday in dee diyaargarow badan loo galo hadday ciidan ahaan lahayd hadday ahaan lahayd sahay iyo hadday ahaan lahayd wax kastoo ciidankaas dagaal ku jira ay u baahan yihiin sidoo kale waxaa da-ay roob weyn oo mahigaana oo aad og tihiin in uu isaga laftiisu gaabkiisa ama culayskiisa watay hoys ciidamadu laga yaabo inay dhaqaaqoodii laga filaayay inay si ugu maaragtay uga gaabiyeen sidoo kale waxaa jirtay oo aad iyo aad iyo aad runtii oo cad in shabaab meelihii ay dagaalka ku jireen ama dhufaysadii hore oo ay dawladda ku weerari jireen oo maaragtay ay ayagu weerarka ahaan jireen in maanta la iskala yimid dagaalku waxyaalaha u cusub u culusaana waxaa ka mid a in hadda lagu dagaalamayo dhufaysadii ugu dambeeyey ama goobihii ugu waaweynaa oo al-shabaab saldhigga u ahaa oo la isugu yimid halkaa dawladduna weerar tahay maalin kastana ay ka saarayso deegaan hor leh ceelbuur ceelbuur ceelbuur goormaad qabanaysaan oo haddii aad qabataanna suuragal ma tahay inaad joogtaan halkaas waa meesha dhaliishu ka imaanaysa usir
waxaan u malinayaa inaysan joogin wakti laga hadlo joogitaan iyo malahaynaya iyo maya dalku wuxuu ku jiraa dagaal babaahsan oo loogu talagalay in looga sifeeyo kooxahan argixisada dhulka hadday ahaan lahayd galmudug iyo hadday ahaan lahayd deegaanaha soomaaliyeed mana jirto fursad maanta al-shabaab ay u haystaan inay magaalo ka mida galmudug inay nabad ku joogaan waad og tahay duqaymo iyo hoosba waa lagala dagaalamayaa magaalooyinkana hadda kuma jiraan waxay ku dhumaalaysanayaan dhulka hawdka ah oo runtii ay toban toban iyo labaatan labaatan ugu goodoosan yihiin waa is soo dhiibayaan oo maalin ilaaha keeno waxaa soo xarootaa dhalinyaro runtii markii hore la qalday haddana fahmay xaqa marka galare meesha la yidhaahdo ceelbuur waxay ka mid tahay magaalooyinka kooban oo al-shabaab ay ku harsan yihiin weliba magaalada kuma jiraan dhulka hawdka ay ku jiraan ciidamaduna si ballaaran ayay dhulka hawdka usoo saarayaan argixisada marka indhaha ceelbuur arkaya waxaan rabaa inay arkaan masagawaa iyo ceeldheer iyo xar dheere iyo wasiil iyo meesha la yidhaahdo bacadweyne iyo inay arkaan aan rabaa runtii dalkeenuna waad ogtihiin dhibaato wakti dheer kusoo jiray dowlad la-aanaa ka jirtay hadda ayaa waxaa la aasaasayaa laysku wadaa dagaal lagula jiro argagixisada iyo ciidankii dalka oo dib loo aasaasayo marka shaqooyin culusaa socda dalkeenana kuma jimayn karno runtii waddamo horu maray oo awood iska leh oo ciidamale oo oo dhaqaalo leh oo runtii horu maray marka wacyiga aan ku jirno iyo runtii dagaalka lagula jiro argagixisada iyo dalku meeshuu marayo runtii isuma dhigmaan waxaa aad u horeeya guulaha la gaarayo iyo maaragtay maalin walba natiijada soo baxaysa marka waxaan leenahay laba bilood shan iyo toban sano meel xoog lagu haystay oo wax walba iyo maalkas wax kasta la gelinaya in laba bilood iyo saddex bilood lagu soo gebagabeeya waa wada garan karnaa
abjir waad mahadsanta adigana cabdi cali xasan haddii aad eegto dagaaladan socdo wakti dheer bay qaateen ma la filaya sidaan inay noqonayaanoo galmudug iyo hirshabeelle ee wakti intaan leeg qaadan karaan marka loo eego muddaxileedka xukuumadda iyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheikh oo afar sano ah
jawaabteedu waa waa maya ma la filaynin laba midba madaxweyne xasan sheekh waa madaxweynaha keliya ee fursad u helay dalkan inuu madaxweyne ka ahaado saddex iyo toban sano afar afar sano oo madaxweyne saxiixiisa iyo go-aankeeda uu leeyahay afar sano oo uu ahaa madaxweyne banaanka ka taagan oo saxa iyo oo mucaarad ah iyo afar sano oo kale oo hadda uu helay shan sano oo projectaynayay iyo afar sano oo kale oo hadda uu helay waa madaxweynaha keliya ee helay saddex iyo toban sano khibrad shaqo iyo khibrad projectayn intaba marka waxaan islahaa way ka fududaan doontaa meesha hadda aan ka hadlayno iran waa fududaatay inkastoo galbeedka weli aan tallaabo laga qaadin galmudug oo iyo mudug qaybteeda koofureed waana aan islahaa soomaaliya dadka ugu dagaaliya hasan way dagaal markii la dhaho dadka labaatan jir mudug ku nool maahmaa waxaa jirtay ceebtiis ilaahay ma astura waxyaabaha loo leeyahayna ay inta badan tahay waa dad ad adeeg badan waa dad dagaal inta badan ku jiray soomaaliya marka la barbar dhigo gobolada kale marka waxaa islahaa meesha meel ay wada joogi karaan nimankaa birta calashaday iyo argagixisadu meel ay wada joogi karaan ma ahana islahaa saasaan u leeyahay hadday dhalin jirtana aan u dhaliilayaa dhulalkii nabadda iyo beeralayda iyo deganaanta dadkoodu aysan dal colaad ahayn muddo gaaban hadday uga saareen dadkii birta calashaday dagaalka lagu yaqaanay muddo ka yar ay uga saari doonaana islahaa dhaliisheedu meesha ka socotaa wasiirkuna waa taa hadda lahaa dowladda federaalkuna dabcan waa usoo gurmatay oo heer xildhibaan iyo heer wasiiraba waa yimaadeen oo taageeray ku jira madaxweynaha muddo saddex biloodba uu hadda wasiirku sheegaayo sanad waa socdaa dagaalka ku dhawaad saddex bilood ka badan madaxweynaha uu samareeb fadhiyey marka dowladda federaalka taageeradiina waa heleen anugu dhalisheeda meeshay ka socotaa degmada ceel buur oo ku jeer laga saaray oo dee khibrad badan laga leeyahay oo dadkeedana dee mar kastoo inta la qabto laga soo laabto nimankii dadka shacabkii taageera dowladda waa laynaya waa dhibaateynayan xanuun way waa idhibaysaa inaa aan aan degmada dadkii ku noolaa ay intaasoo xanuun amaraan inta la qabto laga soo laabto nimankii argixisadu dadka markay kasoo qabtaan madaxo odayaashii ciddii taageertay madaxooday geedadka suraayaan marka meelaha oo kale in weli ayagii ay joogaan cabsiyay keenaysaa dadkaa inay muddada dheer dowladda dhinaceeda soo maraana hadhow hadhow dhibaato kale ku noqon karta laakiin haddana waa qiraaya in labadaa gobolba iiraan iyo galmudug iyo mudug maxaa la yidhaha galmudug iyo iyaanba si wanaagsan hirshabeelle guud ahaan si wanaagsan oo oo oo la taaban karo oo la arki karo looga guulaystay nimankii argigisada ahaa
aada umahadsan tahay xildhibaan maxamed cabdiqaadir mar kale haddii aan dhankaada imaado weliba anagoo gabagabadii isla soo gaarnay dagaaladan wakti dheer ay qaateen labadaas gobol ka socda goormo ayaa la odhan karaa way soo gabagaboobayaan mase sidaa unbay dagaalada u soconayaan aada umahadsan tahay waxaan ku yidhi meesha sababta mudug uu ugu adkaado waxa waaye mudug waxa isku hayo waa natiijadii ugu dambeysay oo badda iyo webiga inta u dhexaysa natiijada meesha laga gaari lahaa waa iyo badda oo soona mudug ah marka natiijadaas colaysay keentay argixisaduna waxay saari haysaa colays hor leh inay ku meeshaas difaacato deegaanadii ku dagaalamaysana waa deegaano shan iyo toban sana ay ku noolaayeen ee dadka ku nool xoog iyo xoogooda ay kula joogaan maskaxiyan wax badan ay ka bedeleen marka ma sahlana in meeshaas dagaal fudo hal beri laba beri lagu guulaysto hadda laakiin intuu waktigii socday oo dagaalkaas noogu dhimanayo waxaa la gaaray laasti markii ugu dambeysay difaaca mudug hadday kasoo jabaan ceelbuurna ma noqon doonto meel la galo laga soo baxa galaariira ma noqon doonto deegaanadaasoo idilna ma noqon doonto natiijadu waxay ku xiranta marka waktiga soo socda iyo dagaalada ka dhici doona mudug ayaa horta soo afjari doona shabaabka u dhexeeya badda iyo webiga wax walbay cudud lahaayeen iyo wax walbay lahaayeen awood waxay geeyeen mudug marka taasaa sabab u ah inay mudug kulaato xabadeeda dowladdan ay ku kulaatay argixisadan ay ku kulaatay waktiga waxaan aaminsanaha mar dhow in uu argixisada iska soo afjarmi doonto qorshaha dowladda ee wado sidiis hadduu u fil haduu ilahay karaal noqdo ma aaminsanay one month ama bil kadib in oo mudug iyo galguduud iyo hiiraan iyo shabeellada dhexaba deegaanadaas inta udhexaysa inay argixis doonaan ama awood ahaan u joogi doonaan ama ciidan ahaan u joogi doonaan ma aaminsan insha allahu tacaala saasaan rajaynaya hase ahaatee dagaalku mudug oo kale hadda walaalkii wasiirka o kale wuxuu yidhi xoogaa ma jira madaxweynaha galmudug dagaalkaas naftigiis inuu dhaawac kusoo gaaray cid walba marka dagaalka cid kadib dhacday ma jiraan naf iyo maala loo quuray waktigana dagaal markaad rag aad wajahaysid waa inaad ku tala gashaa walba oo rag kaaga imaan kara dagaalkiis marka waktigana sidaasuu ku dheeraaday waxaan rajaynaynaa qeyr waxaana la marhayaa daqiiqadihii ama waktiga ugu dambeeya argagixisada soomaaliya guud ahaan ay faarajin doonto
intaanan xirin waa kelma haye soo dhow
okay wa waa mahadsantaha xildhibaanka iyo halkay waa salaamayaa mar kale waxaan rabay inaan waxyar gadaal ugu laabto deegaanadan galmudug oo runtii aniga aan hadda afkeeda ku hadlayo laba kun iyo toddobadii wakti inay ahayd aan u malaynayo ayaa shacabkeedu waxay la dagaalameen argixisada oo ay ka saareen deegaano badan oo markaa ay ka mid ahayd degmada ceelbur aad ayaana runtii dagaalkaas isagana looga guulaystay argagixisada waxaan se rabaa inaan gadaal ugu laabto walaalkay cabdi hadalkiisii ahaa galmudug taageeray waxay u hesha dagaalka horta galmudug ma ahan hurmuudka dagaalka ma ahane dowladda federaalka ayaa dagaalka wada dhammaan steedyaduna waxay hoos tagaan dowladda federaalka ayadaas u bay la shaqaynayaan siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba galmudugna kaalintii ay lahayd oo dhammaystiran oo dhaliin la-aana ayay ka geysatay wayna caddahay marka nuqdadaas inaan saxo ayaa hadalka u qaatay galmudug kaalinteeda way qaadatay laakiin dowladda federaalka ayaa hogaamisa ciidamada doctor cabdi cali xasan cabshir cabdi shiikow iyo maxamed cabdulqaadir maxamed aad ayaad u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan waa cabdilcasiis barrow oo idileh nabadgelyo